bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dil nabadoon caan ah loo geystay degmada kaaraan ee gobolka banaadir
odayaashii dhaqanka ee dhowaan muqdisho ka baxay oo gaaray goobaha ay isku horfadhiyaan ciidamada somalilan iyo xoogga a c c
ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ah oo howlgallo dad lagu soo qabtay ka sameeyey qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho
ra-iisul wasaare xamse oo dhiirigeliyey maalgashiga warshadaha iyo wax soo saarka dalka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay geerida ku timid xildhibaan ka tirsanaayay baarlamaanka maamulka jubbaland oo kismaayo ku geeriyooday
howlgallo ka bilaabday shabeellada dhexe kadib booqashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee gobolkaasi
wararka dibaddana waxaa ka mid ah carro ka dhalatay gabar siddeed iyo toban jir ah oo lagu gubay dalka beru
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur isniina taariikhduna ay ku beegan tahay todoba iyo labaatanka maarso sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada ee maqashan waxaa ayeen kuwii ugu door korona waxaa wadajir kugu soo jeedinaya anigoo calaadin axmeda iyo cabdinaasir al cadaala iminkana kusoo dhawaada iyagiio intaa ka faahfaahsan aynu ku bilowna faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dil nabadoon lagu geystay degmada kaaraan ee gobolkani banaadir wararka ay naga soo gaarayay degmada kaaraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in degmadaasi lagu dilay nabadoon caan ahaaye kaasi oo sida wararku ay tilmaamayaan ay dileen kooxo bistoolada ku hubaysan allah u naxariistee nabadoon cali cumar caraale ayaa waxaa wararku ay tilmaamayaan in kooxo hubaysan ay ku dhex dileen goob ganacsi uu ku lahay degmada kaaraan ee gobolkani banaadir iyadoo dilka kadibna ay goobta isaga baxsadeen dilka kadib goobta waxaa gaaray sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka balse ilaa iyo haatan lama shaacin cidda loo soo qabtay dilkaasi ka dhacay degmada kaaraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa horey waxa uu qiray in degmada kaaraan ay tahay midda ugu amniga xun degmooyinka gobolka banaadir sidoo kalena haatan loo baahan yahay in laga hortago falalka amni darro ee ka dhaca degmadaasi waxaa intaasi uu ku daray gudoomiyaha gobolka banaadir in haatan ay sameyn doonaan in ay ka hortagaan falalka amase ay diyaarin doonaan ciidamo u diyaarsan ka hortaga falalka amni darro ee ka dhaca degmadaasi ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ayaa howlgallo dad lagu soo qaqabtay waxa ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho si weerkan ay ku faahfaahinayso faadimo cabdiqaadir
howlgalkan waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada caasimada ee muqdisho afur kadib ayaa laga sameeyey caasimada soomaaliya muqdisho gaar ahaan dhinaca degmada wadajir oo ka tirsan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxyaha ay degmadaasi ka kooban tahay sida jenaraal daa'uud iyo xaawataako waxaan iska kaashaday ee howlgalkan hay-adaha amniga sida booliiska nabad sugidda iyo ciidamada sida gaarka u tababaranay haramcad maamulka degmada wadajirna qayb ayuu ka ahaa waxay ku qeexeen howlgalkan inuu yahay la dagaalanka muqaadaraadka iyo sidoo kale inay ka jawaabayeen cabasho ka soo gaartay shacabka ku dhaqan degmada wadajir gaar ahaan waaxyii howlgalka laga sameeyey taas oo dadyowga ku nool halkaas ay ka cabanayeen ciyaal weerada iyo markaasi dhallinyaro inta badan halkaasi ku isticmaasha waxyaabaha maanka duuriya waxaana meel barxada lasugu keenay kumanaan dhallinyaro ah oo inta howlgalka socday lasoo qabqabtay waxaana maamulka degmada iyo hay-adahaba ay ku qeexeen in howlgalkan uu daba socdo howlgalladii maalmi u dambeeyay hay-adaha ammaanka ay ka samaynayeen muqdisho iyadoona hadda lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan mid saacado badan qaatay ayuu ahaa howlgalka iyadoona sidoo kale hay-adaha ammaanka ay la baxeen qaar ka mid ah dhallinyaradu ay ku tilmaameen in markaasi tuhunsanayaal ay yihiin balse hay-adaha ammaanku ay baarayaan intaasi kadib waxaa howlgalkan sidoo kale qayb weyn ka qaatay taliyaha nabad sugidda ee degmada wadajir xarbi waxaana markuu howlgalka soo ilaaday dhallinyaradii lasugu keenay goobta fagaaraha kula hadlay taliyaha saldhigga degmada wadajir ee gobolka banaadir nasri axmed maxamed waxaa u soconnay waa inaan ka shaqayno amnigiinna iyo badqabkiinna qof walba meeshaan jooga sooma raba inuu nabad ku noolaado qof walba sooma raba in teleefonkiisa iyo gurigiisuu nabad kula joogo waxaa u cararayanna waa inaan adinka idiin shaqayno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan booliiska ku xirantaan nambarigsaama soo wacdaan mar walbana wixii caqabad aad aragtaanna aad nala wadaagtaan hadda waxaan malaynayaa aw gudoomiye xaafadda cabdimadoow aawe cabdi waxaa ka cabanaysay dhibaato ku haysata waxaan rabnaa sida cabdi oo kale qof walba inuu nala soo xiriiro wixii caqabad u arkan uu noo sheego isla markaasna aan jawaab ka bixinno haddii aad sheegtaan marka dadka idinku dhex jira markaan qabanno adinkana waa nabadgelaysiin soo maaha wakhtigiina idiin dhaqaaloobaya lafihiinanu idin badbaadayaan marka waa mahadsantihiin
axmed cabdulle afrax waa gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir dhankiisa waxa uu shacabka ku nool degmada wadajir ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka islamarkaana ay soo sheegaan shakhsiyaadka lidiga kuwa ammaanka ee xilliyada qaar falalka ammaandare mararka qaar ka geysta gudaha degmada wax kastoo xun waxaan rabnaa inaan marka meel uga soo wadeejiso wax kastoo xun inaan meel uga soo wadeejisana rabno inaan ogaanno in isku aan danna dan aan naga dhexayso haddii gurigaan gubanaayo ilaahay ma gubee kan ku xigo ma seexan kartaa ma seexan karta mo haa haddii marka dhibaato ay jirto oo ay jirto amni darradii kuwa cadowgaa samaynayeen ay jirto midda muxuu ahaay kuwa cadowga kala ah oo gangiska ay sameeyaan nabad ma jirto qof oo nabad ku joogaysana ma jirto dadaa waxay dhaheen fiiri dadaa waxay dhaheen aniga shabaab sheegi maa haddaan wax ku arko sheegi maayo waa ka cabsaa iyagoo meeshaas maraayaa laysku qarxiyey way ku dhinteen soo maaha wayna qarsanaayeen waxay lahaayeen doqonnimaa gasho waxay isdhahen haddaad sheegtiin waa laydin dilaha isdhahen maho ama haddaad ogaato waa laydin dilaha ma ku badbaadeen marka hadda haddaa ida yidhaahdeen qofka qof halkaan fadhiyo oo aan dhib shabaab uusan soo gaarin ma jiraa ma jiro runtii xaafadaha waxaan rabnaa in la dadaalo oo xaafad kastaa isku tashato xaafad walba waxaan rabnaa inay si gaara ammaankeeda iskaga xil saarto waa mahadsantihiin faadumo cabduqaadir hadeay tvga dalsan muqdisho
waryaheena faadume cabdulqaadir waay mahadsan tahay markaana haddii aynu fiirino odayaashii dhaqankii dhowaan ka baxay muqdisho ayaa gaaray goobaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale xoogiisa c magaalada laascaanood ayaa si weyn lagu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka oo dhowaan ka bixitimay magaalada muqdisho sidoo kalena ku baxay colaada ka taagan magaalada laascaanood waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey isimada dhaqanka ee s a c kuwaasi oo iyaguna halkaasi si weyn usoo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee ka baxay dhowaan magaalada muqdisho ujeedka ugu weynee halkaasi ay u tageen odayaasha dhaqanka ee dhowaan ka tegay muqdisho ayaa waxa uu yahay in ay u koorgalaan xaaladda ka taagan halkaasi iyo sidoo kale sidii dhexdhexaadin loogu sameyn lahaa iyo labada dhinac ee somalilan iyo s a c odayaashan dhaqanka ee ka tegay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ay si gaar ah u tageen goobaha ay isku hor fadhiyaan labada ciidan ee somalilan iyo sidoo kale xooga s c
markaana haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa maanta dhagax dhigay warshadda sameynta burka oo ah tii ugu horreysay oo nuuceeda ah oo ganacsiyo soomaaliyeed ay ka ganacsato soomaaliyeed ay ka hirgeliyaan dalka burburkii kadib ra-iisul wasaaraha oo dhiirigelinaya maalgashiga warshadaha iyo wax soo saarka beeraha ayaa ku bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed ee hirgelinaya warshadan isaga oo tilmaamay muhiimadda ay u leedahay kobcinta maalgashiga gudaha si dalkeenu uu uga baxo cuntayarida iyo gaajada haysata xukuumadda danqaran ayaa qorsheynaysa sanadaha dhow in la sameeyo aag u gaara warshadaha waxaana ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ee degan xarumaha dowladda in la baneeyo si loogu adeego dalka ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa xusay in cuntayarridu ay tahay dhibaato weyn oo caalamka haysata sidaas awgeedna xukuumadda ay dhiirgelinayso maalgashiga caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee xagga warshadaha iyo wax soo saarka beeraha warshada burka oo ay hirgelinayso oo ay hirgelinayaan iraada ee ganacsato soomaaliyeed ayaa waxaa ku baxaya dhismaheeda soddon iyo todoba milyan oo doolar iyada oo maalinle usoo saari doonta lix iyo toban kun oo kiish halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada ka baxsan soomaalida care ayaa ka dhalatay geerida gabar siddeed iyo toban sano jir ay ahayd uu gubay nin xiriir kala dhexeeyey taasi oo ay ka dhasheen rabshadaha aada u xoogan si weyn looga dareemayo gudaha dalkaasi bayru katarina gomes ayaa go-aansatay in ay soo afjarto xiriirkooda ee balse ninkeeda oo go-aankeeda ka falcelinayay ayaa gabadhani waxa uu ku gubay eh, goob barxad ah oo dadku ay isugu yimaadaan kadib lix maalmood oo ay isbitaalka ku jirtay ayay dhaawacyadii soo gaaray u geeriyootay eedeysanaha eena weerarkaasi geystay ayaa lagu magacaabaa sergio targel bara kaasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigaya waxaana wixii intaasi ka dambeeyey soo tarayay banaanbaxyada iyo sidoo kale rabshadaha xooggan ee dalkaasi ka socda booliiska ayaa si gaara ah dadku ay kaga dalbanayaan in ay ninkaasi raadiyaan sidoo kalena cadaaladda la marsiiyo guud ahaana warkii duhur ee dhegeysa lakala socoteen raadiyaha dalsa waanaginta ciddii wararka igu segaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka kulanahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel